ismaaciil waa dhab abaar oo labiyo tobankii labaatan daqiiqa duurnimo salaadkii duur waktiga magaalada hargeysa ayaa qof dhalashadiisu tahay yemani oo qaxoontiga kasoo qaxay yeman ah waxa uu isku guday xafiiska hay-adda u h r horteeda sida sababta uu isu gubay walow aanay caddayn sababtoo a dhinaca u n c r toon la xidhiidna hay-adaasi wax xog oo sugan weli kama hayno xagga dawladda lafteeda on la xidhiidna iyada lafteeda xog sugan weli kama hayno maadaamay mar dhaweyd un dhacday marka wararka hordhe ee soo baxaya waxay sheegayaan sababtu isu gubay inay tahay in muddo badan uu kusoo noqnoqonayo xafiiska u n c r ta misna uu ahaa dadkii qaxootiga ayaama kasoo baxay la diiwaangeliyey sida dadka qaarkood goobjoogayaal iyo xaqiijiyeen waxay sheegayaan inuu muddo naawilayay in in in yacni caawimo uu helo qaxooti ahaan hase ahaatee maanta ay ay dhacday arrintaasi waan gartay waxay sheegeen dad goobjoogayaal qaarkood aan la arag lakin waxay sheegayeen inuu dadka isa suray qaar kala oo soo kale uu ka gubtay dabeetna waxaa loola cararay cusbital kamida cusbitallada ka yaala magaalada hargeysa halkaasoo dhaawiisa lagu daweynayo marka ma keligiibuu ahaa sidii goobjoogayaashu kuu sheegeen mise wuxuu ahaa dad baa la socday ismaaciil sida caadiga ah hay-adaha ejoyada ama hay-adaha caalamiga qaarkood ama inyasar xafiiskeeda siday sheegeen goobjoogayaashu had iyo jeer dadka qaxoontiga ay iyagoo wax naawinaya kama dhamaadaan hortooda oo dad badan had iyo jeer way joogaan marka goobjoogayaashu waxay sheegeen inaanu keligii ahayn dad badan oo aada u tiro badan oo qaxoontiga in badan ay hor tubnaayeen dabeetna isaga uu damcay inuu markaas gubo markii uu dhabka isqalabsiiyeyna markii dambe la damiyiinta lasoo gaaray gargaarla lasoo gaaray markii la baktiyeyna isagoo dhaawacada la cararo dhaktar la geeyey marka goobjoogayaashu ma waxay kuu sheegeen dabka inuu isagu sitay waxyaabaha uu isku gubay oo uu isagu isku qabadsiiyey mise wax meesha uun ka dhashay oo uu ka helay ay ahaayeen waxay sheegeen ismaaciilow in hore mar isku dayeyba inaan dhacdada noloshii koogaad ahayn jiraan qof qaxootiyo kolosinaya maryo wakti waktiyeeda kamida isku dayo isdaldalo laakiin markaa laga qabtay marka waxay sheegeen inuu ninkana sidoo kale isagu sitay waxa isu gubay dadkaa isagu susuray wax kusoo talagalay isagu soo qaatay ahayd waan gartay marka dhaawaca soo gaadhay maxay kuu sheegeen nin kastaanad ii sheegtay inaanad weli helin meesha la geeyey ama aanad toos u helin dhaawaca intuu la ekaa ayay kuu sheegeen macnaha sidee u gubtay dadkan arkayay markii dhacdadan dhacday
ismaaciil sida dadka goobjoogayaasha ii sheegeen walow meesha ciidan ilaalada xafiiska waktiga joogay dadkan in badan laga celinayay markii dhacdadu dhacday dad badan aan loo ogolaanay inay tageen goobta waxaanay ka dhaceen ama laga horjoogsaday dadkii joogayna markaa la kala dareeriyey haddana dadkan ele waxay i sheegeen in dhaawacu inta badan kasoo gaaray cagaha iyo qaarka hoose sababtaa dadka xaggaasu kaga soo horeeyey bay sheegeen waxaa kaloo ii sheegeen in dadku uu sidi lahaa uu socon lahaa dabeeto qaarka sare jirkiisana uu gaari lahaa laakiin ay baktiyeen dad gargaar markaa lasoo gaaray markaaba kala qaado cusbitalka loola cararay markaas waxay sheegeen qaarka hoose iyo cagaha uu dabku in badan waxyeelay walow aan si rasmi laga cadeynin